Aqoonsi-weydaarsigan iyo waliba lanku-dooda ee cilmiga lahjado afafka Soomaaliga oon ku horayana afka mayga, tuuneeda, banaadiriga, jiidiga iyo hanokala walina ku qayb galay wasiiro, xildhibaano, maamulka degmada Baydhabo, aqoon-yahano iyo qaybo shil-gedisan ee bulshada magaalada gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdulaahi Fartaag iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Cumar Mustafa Nuur iyo waliba ku hadaleena ahmiyada leta in la horumariyo lahjadaha afka Soomaaliga gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliland ku hadalo waa
barofesoorka iyo groupyay oo dadaal badan waxaan galeen inay afka maayga la horumari taariikhdii iyo maygba marxaladoo inahnin ku sheekoyen maylaha eedayeedan maasantin mayga waa fikir ahaantay inay mayla raayayso deegaanka koonfur galbeed oo dhan af maaya laga hadle laakiin wali la baahanya meeli la horumari la faa meeli ulees iyo in la saaro la faa may wahaa gobolada soomaalida wada degaaneen mase kuwada noolnin yaa may la faday in la kaga hadal afkan may baahanyaa inay meelo gobolada eh laku bilaabo caasimada dalka soomaaliya inay maybwaa bulshada inka badan oo oo maybwaa dadka luuqada ka hadla inay maybwaa lakala hadla afka maayga oo afka keenlankutabna afka maay afka maxaa tirigana ningur may wahaa maygabaha fikirkaasa qaba eedeedan mahadsantiin maylan baahanya inay unuuna deegaanka kiidan maadaama laka hadlaw iskuullada laka dhaka walbadan way laka wareersiiyaa lahjado iyo afafka marka haddii af laku hadalo kulley baleereydi waxyaabo badan a isku jara may leeraha inay lakubarada inay dadkana afdho iyo lahjadoosha iyo eedan baradaan tusaale madana hoosaan deegna afka maayka afka maayka dadaal badan lagabi juhdi badan lagabi dabcan muddo lakadoowahay laakiin xiliyadun damba baraarug fayl oo dadka mutacalimiinta ee dhiigga cusubka jara iyo dadaal suubiyan way la suurageliyey dhowaantun ini la qoro farti aayo afkoo marka hoga marba la qoro si official ah waybo dabcan afjar qoraal shayle doo shayle naxawi shayle wal kasta oo muhiim ah oo aflanku bahanaylew wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya injineer abdifataax samaale iyo weliba wasu sheegintii horumarinta afka maayiga dowladii hore ee kacaanka iyo xagirtii islamarkaana lambaahi inta afafka lanku hadalo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya la horumariyaa soomaaliya oo dhanwaa ku dhaxooy mayban qaadnaane yani dabcan hal eroy dowladii hore iyo doolkii dowladda ka hormari lahayd walku gaabi luqadii hooyo halka hadaloo dheeri afmaxatriya dadna ka qasaday hal eroy laakiin mar walba dowladii horeba gaabidi nidaamkii dowladana laska muxuu ahay musuq maasuqa laka suubi ama afna hoosliindhikii afna korliin qaadi la maalgeliyey qarashkanka badanka bahi may baa doorka saydi lahaayee bulshadii afka lahaay yalu fadaayintii kaalantee qaadata wali ma aragna markaa saydi qobada kobta qobsata marka mayba dareemane markaa mayba dareere walaalinka saw language movement waleero wadanka hindiya may dheere jalay hindiya kun sagaal boqol afartan iyo todobadii mayba layska eraayay bakistan iyo bangladesh iyo india may iska haytay hal wadan wadankaasaytii meelinkasaay india 1947 ama kun sagaal boqol afartan todobadii wadankii mayba nagaday mayban qiibsamay india oo muxuu ahay indiyadii caadiga haytay ee hadda jarta iyo bakistan bakistan 1969 mayba iska deesha dadka yacni ka nool sida soomaaliya oo kaleu may qiibsantay mayba lankasaaya west pakistan iyo east pakistan marka may diiday inti leera luuqadda may ka hadlaayana af bangaal iyo af urdu labadaas luuqada ka hadlaayan marka wadanka dowladda markaas ku dhisanayati may sida hadda maxaa tiriga authority iyo uling ama executive power iyo umrugan oo kale yaday ba urduda markaasay wadan garoobti